الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ وقت حس قال ربك ربك ويري نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه واذكر لأمتك أمد على أحس نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه إذ وقت أمد على أحس قال ربك ربك ويري للملائكة ملائكة ربك كويري إني أنك جاعل في الأرض أرضها بحية وحيالي خليفة mid khaliif ah oo yunafsidu axkaami axkaamtayda fuliya fil ardi ardada dhexdeeda ku fuliya khaliifkaas qaaluu waxay yidhaaheen malaa'igtii atajcalu ma yeeli rabbiyow fiiha ardada dhexdeeda man duul miyaad yeeli duulkaasoo yufsidu fiiha ardada dhexdeeda fasahaadiya oo wayasfiku huwa duulkaasi addimaa dhiigyadana daadiya walxaal miya duulka ardada fasaadiya yeeli naxnu inagu nusabixu aan tasbiixsanayno multabisiina xaal aan nahay kuwa ku dheehan bixamdika adiga mahadcelintaada ku dheehan oo wanuqadisu laka adiga aanu ku dahirayno qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaana innii anigu aclamu waxaan ogahay maa shay shaygaasoo laa taclamuuna adinku adnaan ogeyn wadkur liummatika ummadaada uxus nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalama calayhi id wakti ummadaada uxus qaala rabbuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii anigu jaacilun fil ardi ardada dhexdeeda waxaan yeeli khaliifatan mid khaliif ah oo yunafsidu axkaami axkaamtayda ardada ku fuliya qaaluu malaa'igtii waxay yidhaaheen atajcalu fiiha ardada dhexdeeda man duul miyaad yeeli rabbiyow duulkaas oo yufsidu fiiha ardada dhexdeeda fasaadiya wayasfiku dimaa dhiigyadana daadiya walxaal ardada fasaadinaya naxnu inaguna nusabixu aan tasbiixsanayno multabisiina xaal aan ku dheehannahay bixamdika mahadcelintaada aanu ku dheehannahay oo wanuqadisu laka adiga aanu ku dahirayno qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaana innii anigu aclamu maa shay aan ogahay shaygaasoo laa taclamuuna adnaan ogeyn ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxay horey noogu soo sheegay nicmooyinka waaweyn ee uu khalqigiisa u galay laga soo bilaabo abuuristaankiisii oo makhluuqa uu abuuray iyagoon waxba ahayn iyagoon waxba ahayn oo ah canaasir mubacfara fi lma'kuulaati waalmashruubaat canaasir ku kala yaacsan cuntada iyo caditaanka iyagoo makhluuqaadku awel sidaa ahaa oo waxaan jirin ah ayuu ilaahay wuxuu ka dhigay dad jira oo wax og oo caqli leh wax arkahaya oo wax maqlahaya ayuu ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkaas ayuu ilaahay inoogu soo sheegay aayaddii hore kayfa takfuruuna billaah wa kuntum amwaatan fa axyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun aayaddan marka waid qaala rabbuka weli waxaa socota nicmooyinkii waaweynaa oo ilaahay ibnu aadamka uu galay ama insaanka dhanba uu galay aayaddani marka waxay ka sheekayn abuuristii insaanka markii ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanka uu abuuraayey insaanka waxaa aabba u ah nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi aadam markii la abuuraayey ilaahay wuxuu u galay nebiyullaahi aadam nicmooyin aad u fara badan nicmooyinkaasoo ka mid ah in abuuristiisii markuu abuuraayey malaa'igtu markaas su'aalo ay ka soo jeediyeen su'aalo inay ka soo jeediyeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu doortay inuu abuuro nebiyullaahi aadam oo cadamka uu ka soo saaro abuurista marka nebiyullaahi aadam la abuuray waa nicmo waxaa kaloo ka mida nicmooyinka nebiyullaahi aadam ilaahay uu galay inuu ilaahay cilmi baray nebiyullaahi aadam wa callama aadama alasmaa'a kullahaa macluumaaduu ilaahay baray cilmiyuu siiyey wuxuu ilaahay ka fadilay nebiyullaahi aadam malaa'igtii dhammayd isagaa laga saromariyey nebiyullaahi aadam waxaa ka mida nicmooyinka nebiyullaahi aadam ilaahay uu galay in malaa'igtii oo dhan la amray inay sujuudaan oo nebiyullaahi aadam ay u sujuudaan waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa aba waxaa ka mida nicmooyinka uu u galay ilaahay nebiyullaahi aadam in la dejiyey jannada jannada deegaan laga dhigay oo waktigiisa qayb badan oo noloshiisa ka mid a inuu jannada ku soo qaatay wa qulnaa yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kulaa minhaa ragadan xaysu shi'tumaa nicmooyinkaas faraha badan ayaa ilaahay wuxuu u galay nebiyullaahi aadam innaguna waxaanu nahay faricii nebiyullaahi aadam marka waxaana jirta sideedaba aabbahaa haddii loo nicmeeyo adigana waa lagu nicmeeyey aabbahaa haddii loo nicmeeyo adigana waa lagu nicmeeyey aayaddu saasay kuula hadli marka adiga maxaa yeele waxaa la yidhaahaa annicmatu cala alaabaa nicmatun cala alabnaa aabbayaasha haddii loo nicmeeyo carruurtiina waa loo nicmeeyey maxaa yeele aabbaha ayaa waxaa laga soo saaray waxaan jirin uu ahaa cadam waa la abuuray haddaan la abuuri lahayn adigu ma timaadeen adigu ma timaadeen haddii aan la abuuri lahayn adigu ma timaadeen marka sharafta iyo nicmada aabbaha loo nicmeeyo waxay ka dhigan tahay adigu adiga lagu nicmeeyey maxaa yeele sharafkaagii asalkaagii qofkii qiimeeyey oo sharfay adigana wuu ku sharfay marka aayaddu waxay la hadli wixii nebiyullaahi aadam faraciisa oo dhan ayay la hadli ay leedaha bal xasuusta sida aabbihiin aan ugu nicmeeyey aabbihiin sidaan ugu nicmeeyey oo cilmiga aan u baray oo jannada aan u dejiyey oo malaa'igtii oo dhan aan u idhi u sujuuda malaa'igtii oo dhan aan ku idhi u sujuuda nebiyullaahi aadam nicmadaasi marka waxay ka dhigan tahay adinku adinka laydin galay ibnu aadamka haddaad tihiin taas marka waxay idinku kallifi oo idinku dire allihii sidaas aabbihiin ugu nicmeeyey inaad xasuusataan ood aqoonsataan oo isaga aad ka cabsataan ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadan marka nebiyullaahi aadam qisadiisa iyo ibliis qisada dhex martay nebiyullaahi aadam ibliis ilaa toddoba suuradood oo qur-aanka ka mid ah lagu sheegay in badan waa la soo celceliyey suuraddani hadda suuratulbaqara waa suuraddii ugu horreysay oo qisadan aanu ku qaadanayno lix suuradood oo kale ayaa qisadan lagu soo celin doonaa maxaa yeelay qisadan waxaa ku sugan macluumaad iyo cibro fara badan ayaa ku sugan qisadan ilaahay nebiyullaahi aadam markuu ka sheekaynaayo wuxuu yidhi waxaad xustaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi oo ummaddaada aad u sheegtaa xilligii rabbiga malaa'igta uu ku yidhi ardada waxaan yeeli khaliif khaliifaan rabaa ardada dhexdeeda inaan yeelo khaliifkaas marka laba macnaa ku jira oo culimmada mufasiriintu labadoo ay ku macneeyaan khaliifkaa waxaa loola jeedaa waa khaliif yunasidu axkaamii fiiha waa axkaamta iyo muraadka anugu aan leeyahay khaliif ummadda iyo khalqiga gaarsiiya maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa ibnu aadamkan iyo insaankan si toosoo ilaahay wax ugulama hadlo si toosoo insaanka ilaahay ulama hadlo wuxuu soo diraa rusul rusul gaarsiisa awaamirta uu khalqigan ilaahay uu ka doonaayo kuwaasaa gaarsiinaayo marka waxaan yeeli khaliif oo ummadda u sheega insaankay u sheega axkaamta anigu aan doonayo taas waa mid ama waxa weeye khaliifkan waxaa loola jeedaa ardada waxaan yeeli khaliif mid khaliifa oo yakhlifu bacduhum bacdan khaliif waxaan yeeli qaarkood qaarka kale uu ka bedel noqonayo oo markii jiilkani ay baaba'aan jiil kalea ka bedel noqonayo sida ummaduhuba isaga khaliif noqdaan oo ummadu markay adduunka ka baaba'daba ummad kaloo cusuba haddana imanaysa ummaddaasi markay tagtaba ummad kaloo cusuba haddana imanaysa khaliifka marka waxaa loola jeedaa kuwo kale khaliif noqonayo oo yaklifu bacduhum bacda qaarkood qaarka kale uu ka khaliif noqonayo laakiin waxay u badan yihiin culimmada mufasiriintu macnihii hore oo ah khaliifkan in loola jeedo khaliif oo yunafidu axkaamii fiiha waa khaliif dadka gaarsiiye axkaamtayda axkaamtood aan ka rabo dadka u sheego malaa'igtii arrinkaas su-aalay ka keeneen markii sidaa ilaahay yidhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay tahay xikmada ku jirtay inuu malaa'igta u sheego oo uu yidhaaho khaliifaan abuuri oo axkaamtayda arbada gaarsiiya xikmada ku jirta waxa weeye ilaahay hadduu doono waa la istiqlaali karaa isagoon malaa'ig u sheegin ayuu si toosa nabiyullaahi aadam u abuuri karay laakiin wuxuu ilaahay dadka bari waxa la yidhaaho almushaawara wada tashiga ilaahay isagu mushaawaro waa ka deeqtoon yahay mana u baahna laakiin annagaa ilaahay na bari oo markaad ficil ku dhaqaaqaysid inaad la tashato dadka maxaa yeele rabbi subxaanahu wa tacaala markuu nabiyullaahi aadam abuuraayey malaa'igtii uu bandhigay oo uu sheegay maca cadami ixtiyaajihi ila shuuraa isagoon ilaahay baahi u qabin isagu innagaa nala bari innaga ayaa nala bari mushaawaradaa ilaahay marka wuxuu u sheegay malaa'igtii xikmadaasaa ku jirta inuu yidhahdo khaliifkaasaan abuuri malaa'igtii su-aalay ka keeneen waxay yidhaaheen atajcalu fiiha man yufsidu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha ilaahu ardada ma waxaad yeeli ruux ardada fasaadiya oo ku fasaadiya bilmacaasi waalfitan ardada macaasi iyo fidnooyin iyo wax ku abuura oo ku ardada dhan fahalleeya miyaad rabbiyow yeeli su-aashaan marka malaa'igtu ma aha ictiraadun cala allahi subxaanahu wa tacaala inay ilaahay ka hor imaanayaan ma aha macnaheedu oo ay diidan yihiin talada ilaahay maxaa yeelay malaa'igta kama suurtagal aha inay ilaahay ictiraadaan oo wax ilaahay uu soo bandhigay yidhaahaan wax fiican ma ah laakiin macnaha malaa'igta su-aasha malaa'igtu waxa weeye waa su'aalun can xikmati dalik ilaahu xikmada ku jirta noo sheeg ilaahu xikmada ku jirta noo sheeg ruux ardada fasaadinaaya in la abuuro maxaa xikmadaho ku jirta rabbiyow marka ardadan in la fasaadinaayo yaa u sheegay malaa'igta ardadan inuu fasaadinaayo ibnu aadamku yaa u sheegay culimmadu waxay yidhaahaan laba macnoba way ku fasiraan culimmadan waxay aan leeyihiin qaarkood mufasiriinta malaa'igta bini aadamku inuu islaynaayo inuu isdilaayo oo dhiig uu daadinaayo oo iscadaawaysanaayo waxay ku ogaadeen ibni aadamkan waxaa ka horreeyey qole jaan la yidhaah jaan la yidhaah oo ardada lagu abuuray jaankaas markii ilaahay abuuray way islaayeen dhiigay daadiyeen waxay marka malaa'igtu ogaadeen kuwan dambe oo iyaguna la abuuri doono ibnu aadamka ah amay kuwii oo kale noqdaan jaankii islayn jiray oo dhiigga daadin jiray oo ardada fasaadin jiray taasi waa mid tafsiir labaad waxaa weeye malaa'igtan waxaa u sheegay ibnu aadamku inuu ardada fasaadinaayo oo dhiig uu daadinaayo ilaahay ayaa u sheegay subxaanahu watacaala ilaahay ayaa u sheegay nebiyullaahi aadam waxa ka farcoomaya oo ka dhalan doona inay yihiin dad dhiig daadiya oo qaarkood ay hallaabayaan oo qaarkood ay ardada fasaadinayaan oo qaarkood ay islaynayaan waxa weeye waxay ku ogaadeen biiclaami illaahi subxaanahu wa tacaala ilaaha ogeysiiyey oo u sheegay adigu ama qolo hore ha ka ogaadaan ama ilaahay ha u sheego su-aashanay soo jeediyeen malaa'igtii atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa dhiigyada daadiya marka dhiigga daadintiisu wuxuu soo geli macnaha hore wayufsidu fiiha man yufsidu fiiha maxaa yeele dhiig daadintu waa nawcun min alfasaad dhiigdaadinta waa nooc fasaadka ka mid a marka maxaa laysaga kaaftoomi waaye man yufsidu fiiha maxaa yeele dhiigdaadintu fasaadkii horay geli waxaa loo leeyahay dhiigdaadinta waxaa si gooniya loogu sheegay dadka waxaa lagu baraarujin khatarada fasaadka ugu weyn inay tahay dhiigdaadinta isagaa carabka si gooniya loogu dhifo fasaadkuu dhex gelaayey safku dimaa waa nooc min alfasaad ka mid a laakiin waxaa si gooniya isaga loogu soo saaray iyadoo dadka lagu baraarujinaayo khatarta ay leedahay dhiigdaadinta khatarta ay leedahay dhiigdaadinta ayaa si gooniya isaga magaca loogu dhufo marka waxa weeye malaa'igtii su-aashaasay soo jeediyeen ilaahu bini aadamkan way islaynaya dhiigay daadinaya ardada macaasi iyo fasaaday ku samaynayaan maxay tahay xikmada aad u abuurayso walxaal naxnu inaguna nusabbixu aan tasbiixsanayno multabisiina xaalaan ku dheehannahay bixamdiga mahadda aan ku dheehannahay ilaahu inagu waan tasbiixsannaa xumaan iyo waxaan ku habboonayn oo dhan waan kaa hufnaa cibaadaan afar iyo labaatanka saac ku jirnaa wanuqadisu laka adigaan ku dahiraynaa maxaa yeelay inagu waxay leeyihiin markaa malaa'igta ilaahay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun saasaa ilaahay ku sifeeyey weligood ilaahay ma caasiyaan iyagu weligood malaa'igta ilaahay ma caasiyaan marka waxay leeyihiin rabbigow innagu weligeen waxaanu nahay qola aan macsiyo iyo dembi aysan ka dhacaynin marka kuwo macsiyo ay ka dhacayso oo dhiig daadinaya oo islaynaaya xikmadda abuuristooda ku jirta maxay ma innaga nala ku kaafsoomo abuurista annaga nala abuuray ma nala ku kaafsoomo innagaa mar walbaba cibaado ku jirni qaala wuxuu yidhi marka ilaahay innii aclam maa laa taclamuun waxaadnaan ogeyn ayaan ogahay oo maxay tahay waxaanaan ogeyn ayaan ogahay yidhi alla subxaanahu wa tacaala oo waxaas ilaahay uu og yahay oo malaa'igtu aysan ogeyn waxaa ka mid a ibnu aadamka la abuuraayo kulligiis inuusan ahayn man yufsidu fiiha wayasbuku dimaa minhum alambiyaa wa minhum alrusul wa minhum alawliyaa wa minhum alsaalixuun wa minhum alcubbaad ibni aadamka waxaa ka mid noqonaya kuwo rusul ah rusulaa ka mid noqonaysa waxaa ka mid noqonaya ambiyo waxaa ka mida dad awliye ilaahay noqonayo waxaa ka mida saalixiinaa ka mid noqonaysa waxaa ka mida dad diinta ilaahay faafinayaa ka mid noqonayo magaca kulligood inay dhiig daadinayaan marka ilaahay innii aclam maa laa taclamuun macnaheeda waxa weeye waxaan ogahay waxaadnaan ogeyn inay ka mid noqon doonaan kuwo rasuloo ilaahay u go-ay oo iyaguna weligood ilaahay aan caasinayn weligood ilaahay aan caasinayn ayaa ka mid noqon doona ee maaha macnaheedu bini aadamku inuu kulligiis ardada fasaadinaayo oo kulligiis uu dhiig daadinaayo ducaadaa ka mid a marka xikmadaasaa ku jirta bini aadamka abuuristiisa inay ka mid noqdaan dad saalixiin ahoo ilaahay caabuda oo ilaahay u go'a inay jiraan maxaa yeelay malaa'igta iyaga cibaadada rabbiga ay caabudayaan waa cibaado iyaga ku abuuranba waaba loo abuurayba sida laakiin waxaa cajiib laho ajir weynna leh qof shahwo lagu rakibay oo shayddaan lasoo daba dhigay oo adduunyadan dhaldhalaalaysa lagu imtixaanay oo waxaasoo dhan inta ka gudbay ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudo alla u go'ay qofkaasu qiimo weyn uu leeyahy maxay malaa'igta iyagu shahwo ma laha wax fasaadinayo ma laha iyagu shahwo ma laha shayddaan duufinaya ma laha adduunyo iyagu ay raacahayaan oo sirtiranaysa male laa ya'kuluun walaa yashrabuun walaa yankaxuun walaa yatawaaladuun wax ma cunaan wax ma cabaan guryo ma dhisaan adduunyo kuma tartamaan marka cibaadadooda waa wax dabiiciya iyaga wax dabiiciya wey laakiin insaankan waxa weeye insaan haddii la helo ilaahay u go'ay oo ilaahay caabudaya qiimo weynuu ku fadhiyaa ilaahay ugu fadhiyaa maxaa yeele wuxuu ka soo tallaabsaday buuro waaweyn waa qof buuro waaweyn ka tallaabsaday qofkaas shahwaa ku rakiban adduunyaa dhinacyadiisa taalla shaydaan afar iyo labaatanka saac wuxuu ku hayaa tashwiish uu ku furi shayddaankaasi ha noqdo shayddaanka jinniga iyo kuwo insiyo saaxiibo oo khaldan ah oo isaga macaasidii ugu horseedaya balaayoo dhana isaga hortaagan marka insaankaas hadduu tooso qiimo weynuu ilaahay ku leeyahay agtiisa subxaanahu wa tacaala haddii marka xikmadaasaa ku jirta dad ilaahay caabuda in la helo shahwana ay ku rakiban tahay shahwana ay ku rakiban tahay ilaahayna caabudaayo maxaa yeelay insaanka dhan insaanka dhan waxa weeye haddii nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi ku jiritaanka uu ku jiro nabiyullaahi moxamed iyo ka dhalashada insaanka uu ka dhashay nabiyullaahi moxamed intaasaaba ugu filanba sharaf sharaf iyo qiimo intaasaaba ugu filanba insaanka insaanka dhan sharaf iyo qiima waxaa ugu filan nabiyullaahi moxamed oo ka dhashay sala allahu wasalam calayhi oo malaa'igta iyo koonka dhanba ka qiimo badanba malaa'igta iyo waxa dhanba ka qiimo badan xumadaasaa ku jirta keligiis keligiis haddii la abuuri laha isaga wax dhanba ka qiimo badan wax dhan isaga ka sarreeya وcلم آdم الأسmاء كلhا ثuma cرضهم عlى المaلائكة faqاl أنbiئuنii بأسmاءi hؤuلاء in kunتم صاadiقيin وcلma ilaahay wuxuu baray aadama نabiyullaahi aadam ilaahay wuxuu baray alasmاء magacyo kulahaa kula alasmاء magacyada kulligeed ayuu baray ثuma markuu baray kabacdi carada ilaahay uu bandhigay hum musamayaat lasmaa lamiirka waxaad u celin hum musamayaad aad u celin musamayaat magacyadii u celin maysa waxaad u celin musamayaat musamayaadka iyo magacyadu waa kala labo adiga hadda haddii lagu yidhaaho magacaaga haddii lagu yidhaaho jaamic jaamic haddii lagu yidhaaho jaamic waa isimkii adiguna waxaa tahay musami adigana waxaa tahay musama jaamicna waa asmaadii magacaagii wey labaad kale tii marka asmaa haddii la yidhaha waa magacii caadiga musame markii la yidhahna waa magacaas wixii iska lahaa uma markaa kabacdi carada ilaahay uu bandhigay hum musamayaat magacyadii maaha waxa la bandhigi musamayaadkii wey wixii magacyada lahaay wixii magacyada lahaay kuwaas ayaa ilaahay wuxuu u bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igtii u bandhigay faqaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana ambiyuuni ii warrama malaa'igtiiyo ii warrama biasmaa'i haaulaa'i musamayaadkan aan idin hordhigay magacyadooda iiga warrama in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa kunun u sheegaya annii laa akhluqu inaanan abuuraynin khalqan aclama minkum khalqi idinka cilmi badan oo idinka wanaag badan inaanan abuurayn haddaad run ku sheegaysaan ka warrama magacyada wacallama ilaahay wuxuu baray aadama alasmaa magacyada kullahaa kula alasmaa magacyada kulligeed ayuu baray uma markaa kabacdi carada hum musamayaat alasmaa musamayaadkaas ayuu ilaahay wuxuu u bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igtii faqaala wuxuu yidhi ilaahay subxaana ambi'uuni ii warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwaan oo musamayaadka ah magacyadooda iga warrama ismu ishaaraha waxaad u celin haaulaa'i musamayaat musamayaadkan magacyadooda iga warrama in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ku run sheegaaya annii laa akhluqu khalqan aclama minkum khalqi idinka cilmi badan inaanan abuurayn hadalkaas haddaad ku run sheegaysaan iga warrama magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabay malaa'igta inuu wax dareensiiyo ilaa iyagu waxay aaminsanaayeen wax iyaga ka qiimo badan inaan koonkaba la keenay saasay aaminsanaayeen ilaahay nebiyullaahi aadam markuu abuuray nebiyullaahi aadam wuxuu baray cilmi malaa'igtu aysan garanayn cilmi malaa'igtu aysan garanayn ayuu nebiyullaahi aadam ilaahay abuuray uu baray cilmigaas oo ah waxyaalaha musamayaadka ah oo adduunka yaalla adduunka wax kasta oo yaalla magacoodaa la baray nebi aadam xata alqasca waxaa ugu yar xeero iyo qaada ugu yar magacyadoodaa ilaahay baray nebiyullaahi aadam wax kastoo koonka yaalla magacyadiisaa ilaahay baray nebi aadam markii magacyada xigmada ku jirtaa maxay magacyada koonkan waxa ku jiraay maxay yihiin oo la barto waxa weeye cilmiga dhanba cilmiga dhan iyo bini aadamka is-afgaradkiisa wuxuu ku xihan yahay ashyaada adduunka yaalla inuu magacyadiisa yaqaan taasuu ku xihan yahay haddii ashyaada adduunka yaalla magacyadiisa aadan garanaynin adduunka dhan waa isku kharibmi lahayba adduunka dhan nidaamkiisa waa kharibmi lahaa tusaale ahaan adiga saacaddan gacantan kuugu xihan haddii bini aadamku magac uusan u bixin oo magaciisa aan la oqoonin haddii maantay qof aad u dirsanayso maxaad samayn lahayd waxay noqon lahayd inaad inta qof kale u tagto oo saacaddiisa aad farta ugu taagto aad tiraa middan middan soo gad middan magacii lama yaqaano mogta koonka dhan u isku qasmi lahaa wareeraa iman lahaa haddii qof aad u dirsanayso shaati waxay noqon lahayd magac haddii aan loo bixin lahayn inaad qofkii wado gacanta aad ku dhegto oo tiraa kan wuxuu sito midkan qaybta kore waxa uu ka sito iisoo iidi marka waxa weeye horumarka adduunkoo dhan wuxuu ka bilowdaa magacyada ay dadku isku afgaranayaan asmaadaasuu ku jiraa kow haddii kale jahwarara adduunka ka dhici lahaa waa la isku jahwarari lahaa marka waxa weeye waa asaaskii cilmiga asaaskii cilmiga iyo asgaradkii cilmiga wey asaada haddii lagu yidhaha haddii guri la dhisaayo guri haddii la dhisaayo waxay noqon lahayd qofka kuu dhisaaya mismaarka markaad u diraysid inaad mismaar inta wado raadiso aad tiraa kan soo gas gundigii haddana buluketi aad tuso aad tiraa kan haddana soo iibi wax walba laakiin hadda waxa weeye qofki inta u yeertaad xaashi ugu qori wax dhan hebel hebel iisoo gad waxa iisoo gad waxa iisoo gad bis waa ku afgartay marka oqoonta asaaskeeda waa magacyada magacyada wey cilmi weynaa ku jira wax sahlan maaha magacyada wax weynaa ku jira nolosha dhanaa ku jirta asaaskeeda iyo isfahamka makhluuqa aadamaha isfahamkiisaa ku jira wacallama ilaahay wuxuu baray aadama alasmaa magacyadii ku lahaa uma caradahum damiirka waxaad u celin musamayaad musamayaadkaad u celin magacyadii ma aha musamayaadka wixii lagu magacaabay magacyada ayuu ilaahay cala almalaa'ika u bandhigay waxaa malaa'igtii loo bandhigay tusaale ahaan geedkii oo kale magiciisiina looma sheegaayo magiciisii looma sheegaayo waxaa loo bandhigay xeeradii magaceeda looma sheegaayo wax kastaa loo bandhigay musamayaadkii faqaala ilaahay wuxuu yidhi ambiyuunii biasmaa'i haaulaa kuwan iga warrama magacood magacyada ashyaadan ii sheega ashyaadan magacyadooda ii sheega in kuntum saadiqiin haddaad run sheegayseen oo dahayseen ilaahay wax innaga naga cilmi badan oo naga wanaagsan ma abuuraayo ka warrama magacyada sheega ashyaada qaaluu waxay yidhaaheen malaa'igtii subxaanak ilaahu nasahnaantaade xumaanoo dhan aad ka fog tahay laa cilma cilmi lanaa ilaahu annaga nooma sugnaanin ilaahu cilmi ma lihin ilaa maa ma ladii kii maahane callamtana aadna bartay innaka adigu anta adigu alcaliimu ilaahu alla cilmi badanaad tah caliimkaasoo alxakiimu ee xikmad badan ilaahu xikmaddaada way ballaaranta xikmaddaadana waxaa ka mid noqday ruuxan annagiiba naga cilmi badan inaad abuurtay xikmaddii ilaahu haddaan ogaanay haddaan ogaanay xikmaddii qaaluu waxay yidhaaheen malaa'igtii subxaanaka ilaahu nasahnaantaade xumaanoo dhan aad ka nasahantahay subxaanaka waa masder masder wey masderkaas daa'iman wuxuu laazimaa kordhiga subxaana oo godan ma jir ayadoo hoos dhigana ma jir waa masderun mulaazimun linasbi waxaana ku camalfalaaya ficil maxduud nusabbixuka ilaahu waan ku nasahnaa xumaan oo dhan ayaan kaa hufaynaa subxaanaka nasahnaantaadaan ku nasahaynaa nasiidda waxa weeye wax walba oon kuu habboonayn ayaad ka fog tahay wey ilaahu tasbiixda macnaheeda sidaa wey laa cilma cilmi lanaa ilaahu annaga nooma sugnaanin ilaa maama ladii kii maane callamtana aadna bartay innaka adigu anta adigu alcaliimu alla cilmi badanaa tahay allahaas alxakiimu ee xikmad badan malaa'igtii markii loo bandhigay waxyaalihii adduunka yaallay oo la yidhi magacyadooda ii warrama ii warrama magacyadooda waxay yidhaaheen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana ilaahu annagu cilmi ma lihin wixii aadna bartay maahane waxaadna bartayna ka mid maaha waxaan aadna soo hordhigtay waxaan aad ilaahuna soo hordhigtay cilmigii aadna bartay ka mid maaha ka mid maaha cilmiga aadna bartay intii yareedoodna bartaan haysanaa kanina ka mid maahayn waxaadna bartay rabbiyow malaa'igtii markaasay waxay ictilaafeen oo ay qireen fadiilada xikmadda ilaahay markaasay ogaadeen ehelba waxay rabeen xikmadda inay ogaadaan waxay yidhaaheen innaka anta alcaliim ilaahu alla cilmi badanaa tahay wax walba adigaa og ibni aadamka waxa weeye in mid kanoo kale uu ka dhalanayo oo kanoo kale uu ka mid noqonayo ilaahu adigaa ku cilmi lahaa alxakiimu alla xikmad badanaa tahayo xikmaddaada waxaa ka mid ah kanba inaad abuurtayba oo inagiiba naga cilmi badiyey na- inagiiba naga cilmi badiyey taasaa xikmaddaada rabbigu ka mida subxaanahu watacaala marka waxa weeye aayaddan labadan aayadood wacallama aadama alasmaa iyo subxaanaka laa cilma lanaa waxaa laga fahmi ilaahay subxaanahu watacaala fadiilada nabiyullaahi aadam markuu rabay inuu muujiyo oo malaa'igta uu muujiyo hanti fara badan iyo lacag fara badan nabiyullaahi aadam inta lagu hareereeyey oo gacanta loo geliyey lama dhihin lacagtanuu idinkaga fiican yahay carruur fara badan inta hareerihiisa la istaajiyey lama dhihin isagu waxbuu dhalaa idinkuna waxba ma dhashin malaa'igta waxaasoo dhan sharafkiisa laguma muujin sharafka nabiyullaahi aadam waxaa lagu muujiyey oqoon iyo cilmi qur-aanka marka wuxuu ku tusin qisadan ood ka fahmi wax walba oo bini aadamku uu sameeyo oo ilaahay uu siiyo waxaa ugu qaalisan cilmiga oqoonta ugu qaalisan tan marka waxay muujin fadiilatu lcilmi cilmiga qiimaha iyo darajada ay leedahay waxay kalay muujin waxbarashada fadliga uu leeyahay maxaa yeelay nebiyullaahi aadam markii la abuuray horaa ilaahay wax ka baray wacallama aadam alasmaa kullahaa marka taas waxay ku tusin waxbarashada qiimaha ay leedahay waxbarashadu waxa weeye wax walba iyadaa ka sarraysa wax walba iyadaa ka qaalisan qofku markuu cilmi barto oo cilmigaa diinigaa uu barto haddana uu ku camal falo waxa weeye waa qaali dadka muslimiinta kale wuu ka sarreeyaa muslimiinta kale wuu ka sarreeyaa qaali wey fadiilada cilmiguu leeya waxbarashadaa dareemi qaala yaa aadamu ambihum biasmaa'ihim falamaa anbaahum biasmaa'ihim qaala alam aqul lakum inii aclamu gayba asamaawaati waalardi waaclamu ma tubduuna wamaa kuntum taktumuun qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanah yaa aadamu aadamow ambi'hum malaa'igta u warram biasmaa'ihim asmaa'i lmusamayaat waxyaalahan la magacaabay magacyadooda uga warran aadamow falamaa goorkii ambaa uu u warramay aadam hum malaa'igtii biasmaa'ihim asmaa'i lmusamayaat waxyaalihii la magacaabay aclamu anigu waxaan ogahay sow idinma dhihin maa shay shaygaasoo tubduuna aada muujinaysaan wamaa shayna waan ogahay shaygaasoo kuntum aad ahaydeen taktumuuna kuwa qarqariya waxaad qarinayseen oo af aadnaan soo muujina waan ogahay qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanah yaa aadamu aadamow anbi'hum u warran malaa'igta u warran biasmaa'ihim asmaa'i lmusamayaat waxyaalaha musamayaadka magacyadooda uga warran falamaa goorkii ambaa ugu warramay aadam hum malaa'igtii biasmaa'ihim asmaa'i lmusamayaat musamayaadkaas magacyadoodii markuu u warramay qaala wuxuu yidhi ilaahay alama qulsow ma dhihin lakum adinka idinkuma dhihin inii anigu aclam waxaan ogahay hayba asamaawaat gaa'ib asamaawaat waa masder bimacnaa ismi alfaacil macno ismi faacilu wataa gaa'ib asamaawaati waalardi samaawaadkii ardada waxa ku maqan ayaan ogahay sow mayan dhihin wa aclamu waxaan ogahay sow idinma dhihin maa shay shaygaasoo tubduuna aada muujinaysaan wamaa shayna waan ogahay shaygaasoo kuntum aad ahaydeen taktumuuna kuwa qarqariya markii malaa'igtii ay ogaadeen in la abuuray wax iyagaba ka cilmi badanba oo ka sarreeya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu aadamow u warran malaa'igta uga warran magacyada ashiyaadan ashiyaadan magacyadooda uga warran waa u warramay nebiyullaahi aadam kan waxaasaa la yidhaahaa kan magaciisu waa sidaa kan magaciisu waa sidaa kulli waa u tiriyey malaa'igtii waa u warramay markuu u warramay oo uu dhammaystiray ilaahay wuxuu la hadlay malaa'igtii wuxuu yidhi sow anigu ma dhihin waxaan ogahay samaawaadka iyo ardada waxa ku maqan oo cilmi ah samaawaadka iyo ardada waxa ku maqan oo cilmi anigu waan ogahay waan ogahay mid kanoo kale inaan abuurahayo anigu mid idinka fiican inaan abuurahayo waan ogahay waxaan kaloon ogahay wixii aad afka ka dhahayseen oo aad muujinayseen waxaad muujinayseen waan ogahay oo waxaad muujinayseen waxaa weeye atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa hadalkaas way muujiyeen malaa'igta bannaankay soo dhigeen ilaahuma waxaad abuuri ruux ardada fasaadiya oo dhiigga daadiya waxaas aad muujiseen waan ogahay waxaan kaloon ogahay wixii aad qarinayseen oo markaa adnaan caddayn oo waxa ay qariyeen waxa weeye waxay yidhaaheen waxyaalaha ay qarqarinaayeen laa yakhluqu allaahu khalqan akrama mina ilaahay maba abuuraayaba khalqi annaga naga wanaagsan xagguu jiraa khalqi annaga naga fiican khalqi ilaahay iyagii dhexdooda isku qarqarsanaya khalqi ilaahay naga fiican ilaahay maba abuuraayoba hadalkaasna waan ogaa kii aad muujiseen oo tidhaaheen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa iyo kii aad qarqarinayseen labadaba waan ogaa labadaba waan ka warqabay وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ وقت حسن بالله محمد صلى الله وسلم عليه لأمتك ومد على أحس وقتك قلنا أن نري للملائكة ملائكة أن كن نري اسجدوا لآدم آدم السجود فسجدوا ملائكة أي ولا سجودا إلا إبليس ibliis maahane oo muxuu sameeyey ibliis abaa ibliis wuu diiday sujuuddii wastakbara waana isweynaysiiyey min weynuu iska dhigay oo ka sharaf badan ba nabiyullaahi aadam waa iska weynaysiiyey waa isweynaysiiyey ibliis wa kaana ibliisna wuxuuba ahay fii cilmillaahi ilaahay cilmigiisa wuxuuba ku ahayba min alkaafiriina boqol sano inkastuu cibaadaysanayo intaasoo sano cilmiga ilaahay waa ogaa inuu kaafiriinta ka mid noqon doono kaafiriinta inuu ka mid noqon doono cilmiga ilaahay wuu ogaa bilaash uu cibaadaysan jira waid wakti xus nabiyullaahi aadam nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalam calayhi ummadaada u xus id waktigii qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aan ku nidhi isjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda oo fasajaduu malaa'igtii ay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahane adaa ibliis wuu diiday wastakbara waana isweynaysiiyey ibliis wa kaana wuxuuna ka mid ahayba ibliisku fii cilmi illaah ilaahay cilmigiisa wuxuu uga mid ahaaba min alkaafiriina cilmiga ilaahay kaafiriintuuba ka mid ahayba bilaashuu u cibaadaysanaya intaasoo sano ilaahay wuu ogaa inuu kaafiriinta ku darmaayo ibliis meeshan waxa weeye weli waxaa socota nicmadii ilaahay aabbaheen ugu galay aabbaheen aadam nicmadii ilaahay ugu galay iyo sidii ilaahay ugu karaameeyey ayuu weli ilaahayna xasuusinaa subxaanahu watacaala marka qisadan waxa weeye waa qiso dhacday xilligii adduunkaba la abuuraayaba qiso dhacday ilaa qiyaami saaca waxaa la rabaa qof walba inay dul istaagto oo ay akriso oo ay dhegaysato oo ay maqasho oo markaa ay ku cibro qaadato is tidhaaho allihii aabbahaa sidaa u karaameeyey adigana ku abuuray oo sidaa kuugu nicmaynaya maxaa kuu diidan inaad amarkiisa qaadato ood caabuddo karaamada aabbaha bal ilaahay siiye fiiri maxaa yidhaha nicmatu cala alaabaa nicmatun cala alabnaaw nicmatun cala alabnaaw ilaahay marka subxaanahu watacaala weli wuxuu sheegi karaamadii aabbaheen ilaahay uu karaameeyey malaa'igta waxaanu ku nidhi aadam u sujuuda sujuuddaas waxa weeye xilligaas sharcigaas hore way ku bannaanayd dadka waaweyn marka macnaha la salaamayo way isu sujuudi jireen sujuud waa sujuudu taxiya sujuud oo salaama wey sharcigii horaa sidaa ahaa laakiin kabacdi waa la nasakhay oo qof hadda sujuud lagu salaami karaayo ma jirto mana bannaana waa sharcu man qablana waa wax sharci la nasakhay wey marka waxa weeye nabiyullaahi aadam u sujuuda ayaa malaa'igtii lagu yidhi kulli amarkii way qaateen fasajaduu sa'dan waxay tusin altartiibu watacqiib inay isla markiiba sujuudeen amarkii degdegaysaadu tusin tartiib iyo tacqiib markii isjuduu la yidhiba way ka gaarsiiyeen horay u dhaceen fasajaduu way sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis maahan ibliisaa halkaa isagu ka istaagay sujuuddii abaa wuu diiday wastakbar waana isweynaysiiyey wuxuuba sheegay inuu isagu ka khayr badan yahay nabiyullaahi aadam ana khayrun minhu khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min tiin anigaaba ka khayr badan uu yidhi ninkan aad abuurtay ilaahow anigaa ka khayr badan maxaa yeelay isagu wuxuu fiiriyey ibliis cunsurkuu fiiriyey cunsuriyadda laga abuuray ayuu fiiriyey labada cunsuruu isku fiiriyey labadii cunsur waxaa manaafic badisay cunsurkiisa isaga laga abuuray oo siduu isagu ku dooday ibliis maxaa yeelay ibliis wuxuu leeyahay khalaqtanii min naar aniga waxaad iga abuurtay rabbi oo dab naaraad iga abuurtay dab wa khalaqtahu min tiin isagana waxaad ka abuurtay nabiyullaahi aadam dhoobo ayaa laga abuuray dhoobo dhoobaa laga abuuray marka labada cunsur dhoobada iyo dabka waxaa manaafic badan dabkaa manaafic badan maxaa yeelay dhoobadu cunsurkeedu waa mugdi waxba ma iftiimiso cunsurkeeda dhoobada mugdi wey waxma iftiimiso laakiin dabku hadduu meesha kaaga shidan yahay waxbaad ku aragtaa ee alaabtaadaad ku ku raadsataa waad ku socotaa waad ku safartaa midda kale cuntada dhan isagay ku xihan tahay nolosha aadamuhu isagay ku xihan yahay dabkay wax ku karsadaan midda kale iftiimay ka dhiganayaan bini aadamku marka aniga cunsuriyadda layga abuuray waa cunsuriyad manaafic badan laakiin cunsurka laga abuuray nabiyullaahi aadam waa dhoobo dhoobadana waxay ka samaysan tahay waa mugdi iftiin ma laha manaafic ma laha cuntada iyo cabitaanku kuma xira iyada kuma xira laakiin aniga waxaa layga abuuray nolosha aadamahoo dhanaa ku xihan nolosha aadamahoo dhan ayaa ku xidhan haddii dab la waayo aadamuhu ma noolaanayo marka saas awgeed labada cunsuroo nalaka kala abuuray ayaaba kala duwan anigaa ka qiimo badan mana u sujuudaayo mana u sujuudaayoba marka ibliiskan ibliis horta sidiisaba waxa weeye magacan ibliis ninkan gadaalaa looga bixiyey gadaal ayaa looga bixiyey waxaana laga keenay min ablasa ablasa idaa ayisa min alkhayr ablasa wuu quustay qofkii quustaa la yidhaha ablasa fulaan ablas min alkhayr khayr uu ka quustay markuu arrinkan sameeyey oo ilaahay uu ku caasiyey oo ilaahay uu ku gacan sayro oo kibirkan u adeegsaday ibliisaa lagu magacaabay quuste ayaa la yidhi quuste min ablasaa laga keenay ablas waa quuste raxmaddii ilaahay ka quuste heerkaa mar baa hadduu taagan yahay culimmada marka mufasiriinta waxa weeye in badan waxay ka hadlaan ibliiskan asalkiisii wuxuu ahaa iyo meesha uu ka soo jeeday laba qowlay culimmada mufasiriintu isugu khilaafaan ibliiskan sidiisaba cunsuriyaddiisa ma wuxuu ka mid ahaa malag caadiya miyuu ahaa malag caadiya oo malaa'igta ka tirsan miyuu ahaa mise malaa'igta waa iskala cibaadaysan jiraye malaa'igta ka mid maayna wuxuu ahaa jinni jinni miyuu ahaa mise wuxuu ahaa malag caadi ah oo ka bacdi fasaaday laba qowlaa jirta mufasiriintu ay leeyihiin laakiin jamaahiiru lculamaa waxay u badan yihiin qowlka ugu raajixsanna oo ugu saxsan ninkan ibliis malaa'igta inuusan ka mid ahayn oo jinni caadiya uu iska ahaa jamaahiiru lculamaa sidaasay qabaan oo ay ka mid yihiin qataada iyo alxasan albisri culammadii waaweyned oo taabiciinta oo saxaabada nabiga soo gaartay cilmigana ka xambaartay sala allahu wasalam calayh saasay qabaan jamaahiiru lculamaa ibliis waxa weeye malaa'igta ka mid maahayn waxaana loo cuskan adillo fara badan inuusan malaa'igta ka mid maahayn waa ninka nin cibaado badan wuu ahaa laakiin jinni cibaadaystuu ahaa maana malag ma ahayn malag ma ahayn adillo fara badanaana arrinkaa loo cuskan waxaa loo cuskan waxyaalaha tusinaya ka mid a ibliiskan sida hadda aayaddan aanu ka arkayno ilaahay ku gacan sayray weliba xataa wuu gaaloobay wa kaana min alkaafiriin ilaaha caddeeyey gaal inuu yahay hadda malaa'igtana ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'ig ilaahay ma caasiyaan uu yidhi alle subxaanahu watacaala marka ninkani hadduu asalkiisu malag caadiya uu ahaa ilaahay kuma caasiyeenba taas horta waa deliil deliilka ugu xoog badan wy deliil ugu xoog badan waayo sifaatulmalaa'ika waxaa ka mid a laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ninkana gaaluba noqdaba macaasidii inta ka gudbay taas waa daliil kan labaad oo loo cuskanaayo waxa weeye malaa'igta waxaa la og yahay isma dhalaan isma dhalaan malaa'igtu carruur ma laha ibliiskana qur-aanku wuxuu sheegay inuu carruur leeyahay afatatakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa shaydaan iyo carruurtiisa miyaad ka dhiganaysaan kuwa aada xidhiidhisaan oo raaskooda aad raacaysaan duriye inuu leeyahu ilaahay sheegay malaa'igta ilaahayna walmalaa'ikatu laa yatawaaladuun malaa'iguna wax ma dhasho sida laogyahay marka arrinkaasina wuxuu tusin ibliiskan inuusan malag ahayn maadaama uu carruur yeeshayba maadaama uu carruur yeeshay midda kale waxaa tusinaya inuusan ninkan malaa'ig ahayn malaa'igta waxaa laga abuuray nuur nuuraa laga abuuray isaguna wuxuu afkiisa ku sheegtay naar in laga abuuray dab caadi ah dab laga abuuray dab khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min tiin adilada loo cudsaday ka mid midda kale waxaa loo cudkanaa laleeyahay kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi aayadaa sidaas ba u caddaysaba oo qayxdayba malaa'igta ee kaana min aljinni ibliis wuxuu ka mid ahaa jinniga malaa'igtaasi wayba qeexdayba way cadday aayaddaasi way qeexday way caddaysay kaana min aljinni fafasaqa jinni faasiqoobay inuu ahaa oo inuusan malag ahayn marka adiladaasoo dhan waxay caddaynayaan lam yakun ibliis min almalaa'ika ibliiskan malag ma ahayn mid ilaahay iska caabudo wuu ahaa jiray oo toosan laakiin wuxuu ahaa jinni toosan uu ahaa jiray jinni toosan oo cibaado badan ayuu ahaan jiray kabacdina wuu hallaabay wuu hallaabay kabacdi ibliiskan marka waxa weeye aayaddan cibraa ku sugan cibro weyn ayaa aayaddan ku sugan aayaddan waxay qeexi kibirka foolxumada uu leeyahay takaburka iyo isla weynida foolxumada ay leedahay waxay kale aayaddu caddayn kibirku inuu yahay awalu macsiya oo cusiyat biha allahu subxaanahu watacaala dembigii alla laga galo waxaa ugu horreeyey isla weyni dembi ilaahay laga galo waxaa ugu horreeyey kibirka kibirka waxaa kaloo aayaddani ay ku fahamsiin kibirka qofku hadduu ku sii ballaarto marka dambe inuu gaalnimo ku kallifi karo istakbara wa kaana min alkaafiriina ku xig waa kibri gaaladuna ka mid noqday marka kibirka cawaaqiba xumadiisaa sidaa ah nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lan yadkula aljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibrin janno ma gelaayo qof qalbigiisa laga helay dhuuracaso oo kale isla weyne ah waa diiday nabigana calayhi salaatu wasalaam kibirka isla weynida bixasbi bni bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qof waxaa shar ugu filan uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalkiisa muslimkaa inuu yaso oo u arko inuu asagu ka liito asaguna uu ka sarreeyo shar qofkaasi waxba kama soo tegin shar waxba kama soo tegin maxaa yeele qofka haddaad yasto waxaa imanaysa inaad dhiiggiisa daadin haddaad yasto wax badanaa kugu imaanaya inaad caayido inaad aflagaadayso xoolihiisa inaad banaysato inaad disho ayay keeni maxaa yeele cunsuri ahaan inaad ka sarrayso ayaad aaminsanta inaad ka sarrayso ayaad aaminsanta oo naftaadu ay ka sharaf badan tahay tiis oo tiis haddii la dilo aysan qiimo ku fadhin marka kibirka wuu ka digay aayadana way ka digtay nabiganana wuu ka digay sal allahu wasalam alayh kibirka khatar uu leeyahay welidaa nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mutawaadic uu ahaa nabigana calayhi salaatu wasalaam mutawaadic kibir ma aqoonin nabigu waa isliidi jiray waa isliidi jiray nabigana calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisa tawaaduc uu ahaa tawaaduc ayuu ahaa wa kaana min alkaafiriintan laba tafsiiraa ku jirta kaafiriintuu ka mid ahaaday kaanadan waxa weeye ibliis kaafiriintuu ka mid ahaa fii cilmi illaah markii horeba cilmigii ilaahayba markii hore bilaash u cibaadaysan jira mahane ehelba ilaahay wuu ogaa inuu kaafiriinta ka mid yahay tafsiir labaad waxa weeye wa kaana bimacnaa saara laga dhigo wa kaana saara wuxuu ka mid ahaaday oo kabacdi uu isku bedelay min alkaafiriin wuxuu ka mid ahaaday kaafiriintuu ka mid ahaaday oo isbedelaa ku dhacay ama wakaana isbedel maana markii horeba wuxuu ahayba kow markuu cibaadaysanayey ayuu min alkaafiriina ka mid ahay fii cilmi illah markuu cibaadaysanayey nafteeda ayuu gaal ahay ilaahay agtiisa uu gaal ka ahaa cilmiga ilahay markii la fiiriyo ilahay saas ugu- ku ogaayay labadaa tafsiirba way ku jiraan aayadda وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا وحان نري يا آدم آدم اسكن أنت أريك يا وزوجك حاسكاك والجنة الجنة الدقة أريك يا زوجك الجنة الدقة وكلا عنا منها من الجنة الجنة أكلا عنتك عنا akligaasoo ragadan ballaaran cunto aan cidhiiri idinku ahayn oo ballaaran ka cuna jannadan xaysu meeshii ka cuna shiituma aad doonaysaan meel yac laydinka leeyahay meel laydinka soo celcelinaayo ma jirto adinkaa ku daysan walaa taqrabaa hala u dhowaanina haadihi tan taasoo ashajarata geedda ah halkaa geed uun iska ilaaliya fatakuunaa falaa takuunaa labadiinani ha ka mid ahaanina min adaalimiina daalimiinta ha ka mid ahaanina oo markaa fatakuunaa waxaa lagu cadsi walaa taqraba nahyigiiyaa ku jira laadii nahyadaan soo gelin ama waxaad leedahay fatakuuna waa mansuubo xadfunuunaa lagu nasbiyey oo saadaa waxay tahay faau sababiya waaqicatun fii jawaabi nahyi walaa taqrabaa haadihi shajara ha u dhowaaninina oo fatakuunaa markaas aad ahaataan fa bisababi an takuunaa min adaalimiin daalimiinta aad ka mid ahaataan haddaad u dhowaatin haddaad u dhowaatiin daalimiinaad ka mid noqonaysaan waqulnaa waxaan idhi yaa aadamu aadamow uskun anta adiga iyo wazawjuka xaaskaaguba aljannata jannada dega wakulaa minhaa jannada xaggeedana aklan cunid ka cuna akligaasoo ragadan ballaaran xaysu meel ka cuna shi'tumaa labadiinaba aad doontaan meel kasta meeshaad doontaan walaa taqrabaa haadihi tanna ha u dhowaanina taasoo ashajarata geedda ah fatakuunaa ha ka mid ahaanina oo laa taqrabaa lagu cadfo laa taqrabaa lagu cadfo ama walaa taqrabaa haadihi shajara ha u dhowaaninoo fatakuunaa markaa aad ka mid ahaataan siada fawsabiya an mudmaraha lagu nasbin liannahaa waaqicatun fii jawaabi nahyi shajaradan ha u dhowaanina oo fatakuunaa markaa aad ka mid ahaataan min adaalimiin daalimiinta aad ka mid noqotaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddii hore wuxuu inoogu soo sheegay malaa'igtii inuu amray sujuud iyadoo nabiyullaahi aadam lagu karaamaynayo aabbaheen lagu karaamaynayo intaasoo dhan innaga ayaana loo kugu dhega hadli bal fiiriya way sida aabbihiin aan u karaameeyey aabbihiin sida loo karaameeyey bal fiiriya adinkuna aad ilaahay ka hor imanaysaan subxaanahu wa tacaala ilahay sidaad uga hor imanaysaan aabbihiin aan u karaameeyey midda kale aayaddan aayaddii hore ilaahay wuxuu ku sheegay nin ibliis ah oo intaasoo boqolaal sano ilaahay caabudaayey inuu gaaloobay inuu gaaloobay aayadda waxay ku tusin marka cibaadada inaan laysku hadlayn oo qof walbaba ilaahay uu weydiisto xusnulkhaatima khaatimo wanaagsan inuu qof walbaba ilaahay weydiisto taa waxaa kuugu caddaynaya ku cibro qaadan qisatu ibliis oo qur-aanku uu soo hadal qaaday cibraa ku sugan qisadkan waxaa ilaahay noogu sheegi inaannu cilmi ka qaadanno qof walbow haddaad toosan tahay haddaad cibaado badan tahay welwel ku jir iyo cabsi weligaa cabsi ku jir ha isdhihin waa toosan tahayo bis way ahlujannad bis way ahlujannaa tahay oo safka horeo ahlujannada ha isku deri safka horeo jannada ha isku derin si kasta u cibaado badnaad weligaa waxa weeye welwel ha kugu taagnaado ah ama arrinkan amaad arrinkan iska beddeshaa aakhiru cumrigaaga ama isbeddel kugu dhacaa oo mar walbaba baryahaaga iyo alla ku-xiraashahaaga iyo cibaadadaada iyo tadarucaagu ha bato ninkan arrinkanaa qabsatay waad ujeedaan balaayada ku dhacday balaayada ku dhacday ninkan waad ujeedaan istakbara wa kaana min alkaafiriin ilaahay marka aayadda wuxuu inoogu sheegi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi aadam oo aabbaheen ah in haddana la karaameeyey waxaa lagu karaameeyey jannadii in deegaan looga dhigay deegaan caadiyow gal lama dhihin udkhul lama dhihin waxaa la yidhi uskun deg deg wey gurigaaga caadiya ha noqoto jannadu adiga iyo zawjadaadaba adiga iyo zawjada zawjka waxaa loola jeedaa waa ummunaa xawaa hooyadeen xawow zawjuk oo waxa weeye af carabiga wuxuu qabaa xaadka adigu aad qabto labadoo carabiga waa loo isticmaalaa ta waa la raacsiyaa zawjatun waa la yidhaha marna taada inta laga daaya waxaa la yidhaha zawj marka haweenka waxa weeye zawjna af carabi waa la dhihi karaa sida qur-aanka hadda ku soo aroortay zawjatunna waa la dhihi karaa taa waa la raacsiin karaa weliba luqada fasiixsan waa in taada laga daayo luqada fasiixsan waana qur-aankaa sida ku yimid qur-aankuna waa hadalka meesha ugu fasiixsaneedu ku socdaa hadalka meesha ugu fasiixsana ku socdaa adiga iyo zawjadaaduba jannada degaali jannadaa markaad degtaan waxaad ka cunaysaan cunid waasica raqadka waxa weye waxaad ka sifayn masder maxduud wa kulaa minhaa aklan akligaasoo raqadan ballaaran cuntada waxaa jira nooc iriiri kugu ah nooc iriiri kugu ahaa jira waxaa la yidhi iriiri idinkuma aha cuntada jannadu way ballaaran tahay midda kale xaysu shi'tuma meel laydinka xayiraayo laydinka soo celinaayan ma jirtee dhinacaad doontaan halkan ka cuna halkan ka cuna halkaa aada meel kasta ayaad ka cuni kartaan laakiin waxaa lagu imtixaanay nabiyullaahi aadam iyo xawaa walaa taqrabaa haadihi shajara geedka aha isugu dhowaanina oo markaa haddaad isugu dhowaataan fatakuuna min alظaalimiin ilaahay weliba subxaanahu wa tacaala geedkan lama dhihin walaa ta'kulaa haadihi shajara geedkan ha cuninina lama dhihin ha u dhowaanina ayaa la yidhi maxaa yidhaha ha u dhowaanina sii xeel dheer waxa markii lagu yidhaaho ha u dhowaan waxa weeye aadaa lagugu diiday arrinkaas marnaba agagaarkiisa ha marin waa sida ilaahay u yidhi subxaanahu wa tacaala walaa taqrabu zina innahu kaana faaxisha zina ha isugu dhowaanina ha zinaysanina lama dhihin waxaa la yidhi ha u dhowaanina agteeda xataa waxyaalaha waxyaalaha xataa agagaarkeeda ah ha teginina agagaarkeeda xataa ha teginina marka sidan oo kalea nabiyullaahi aadam iyo xawa waxaa lagu yidhi ha u dhowaanina geedka agteeda xataa ha isku teginina faazalla waxaa simbirixiyey humaa nabiyullaahi aadam iyo xawa ashaydaanu shaydaankiyaa simbirixiyey canhaa can iljannati jannadii xaggeeda ayuu shaydaanku ka simbirixiyey fa akhraja shaydaanku wuu soo saaray humaa xawa iyo aadam mimaa iyo ladii kii ayuu ka soo saaray kaanaa nabiyullaahi aadam iyo xawo fiihi maaga dhexdiisa ay ahaadeen nicmadii ay ku sugnaayeen isagaa ka soo saaray markii nicmadii iyo jannadii ay ka baxeen wa qulnaa waxaan nidhi ibiduu hoobta marka dega dega marka jannada ka daa dega ibiduuda waxay ku tusin jannadu meel sare inay ku taalo ayaad qur-aanka ka fahmi maxaa yeelay meel saraa laga daadegaa moog ibiduu hoobta oo ka dega jannadan xaggeeda ka dega bacdukum qaarkiin xaal caduwun uu cadow yahay libacdin qaarka kale uu cadow u yahay walakum waxaadna leedihiin markaad degtaan firaarda ardada dhexdeeda waxaad ku leedihiin mustaqarun makaana sugnaansho iyo mataacun raaxo ayaad ku leedihiin ardada dhexdeeda ilaa xiinin wakti laga gaarayo ma lagu nagaanayo adduunya ilaa xiinin aad ka fahmi ilaa waktiga ajalku uu kaaga dhammaado ayaad ardada mustaqabku leedahay faajallahumaa waxaa simbirixiyey nabiyullaahi aadam iyo xawaa ashaydaanu shaydaana simbirixiyey canhaa jannada xaggeeduu ka simbirixiyey fa akhraja wuu soo saaray shaydaankii humaa xawaya aadam mimaa iyoladii kii ayuu ka soo saaray kaanaa xawaya aadam fiihi maaga dhexdiisa ay ahaadeen waxay ku sugnaadeenu ka saaray wa qulnaa waxaan ku nidhi ihbiduu hoobka oo dega bacdukum qaarkiin xaal caduwun libacdin qaarka kale uu cadow u yahay walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday fil ardi ardada dhexdeeda mustaqarun makaanu sugnaasho ayaa idinkugu sugnaatay wa mataacuna ardada idinkugu sugnaaday raaxo ilaa xiinin laga gaaro ilaa wakti lagu ilaa wakti macluuma ajashu ay ka dhammaanayso wey. markii nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo xawo jannadii la geliyey oo la yidhi saad rabtaan jannadan wax uga cuna geedkana ha u dhowaanina shaydaanaa simbirixiyey shaydaan ayaa simbirixiyey shaydaanka marka waxa weeye maadaama isagu kaafiriinta uu ka mid noqday wuxuu rabaa waxuu isaguna duuflaaliyo weligiis wuxuu daba taagan yahay binu aadamka nabiyullaahi aadam wuu daba taagnaay maxaa yeelay cadaawaa ka dhexaysa cadaawo cariiqaa ka dhexaysa waxay uga dhexaysaa ninkan wuxuu la gaaloobay nabiyullaahi aadam sababtiisa yahay sujuuddii uu diiday sujuuddii nabiyullaahi aadam uu diiday sababkiisa ninkan gaalnimo ku xambaartay oo naxariista ilaahay ku qadisay marka wuxuu qabaa cadaawo weyn cadaawo weynuu qabaa waxaa dhibaysa nabiyullaahi aadam iyo xawo jannada isaga tanaacumayo ayaa dhibaysa waxaa kaloo sidaasoo kale cadaawo weyn uu u qabaa nabiyullaahi aadam carruurtiisa wixii ka farcoomana cadaawo uu qabaa maxaa yeele carruurtan aabbahood ayaa sabab u ahaa inuu ilaahay u ku caasiyo shaydaan sujuuddiyaa sabab u ahayd sujuuddii uu diidayaa sabab u ahayd oo nebi aadam u sujuud la yidhi nebi aadam u sujuud la yidhi ayaa sabab u ahayd inuu shaydaankan uu gaayoobo oo gaalada uu ku biiro shaydaanku marka sidee u simbirixiyey nabiyullaahi aadam iyo xawaa waxa weeye markii hore dhaaruu sameeyey waxyaalo badan uu isugu dardaray waxyaalo badan ayuu isugu daray mar wuxuu sameeyey geedkiiyuu magicii ka bedelay geedkii ayuu magicii uga bedelay geedkan waxa weeye waa shajaro nahyi uu ku dhacay oo xaaraam ah xaaraam weeye cunitaankeeda nahyi ilaahayaa ku dhacay ha isugu dhowaaninaa layidhi shajaradii nahyigoo xaaraamta lahayd ayuu u qurxiyey magacyo kale ugu bixiyey oo wuxuu yidhi yaa aadam hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamow ma ku tusaa geed la yidhaha magaciisa shajaratu alkhuldi geedkii waaritaanka oo qofkii hal mar dhadhamisa weligeed ay meesha isaga waaraysa wa mulkin laa yabla boqortooyo aan dhammaanin ma ku tusaa magiciiyuu u bedelay geedkii ahaa shajaratu nahyi oo xaaraamta ahay ma dhihin geedkan xaaraamtaa cun ilaa waa la fahmi moogtahay waa la fahmi hal adulluka calaa shajarati lkhuldi geedkan shajaratulkhuldiyaa la yidhaha waa lagu waaraa waa lagu waaraa markii la cuno shajaratulmulki yaa la yidhaha labadaas magacuu ugu bixiyey geedkii boqortooyada oo qofku boqor uu noqonaayo geedkii waaritaankaa la yidhaha geedkan cun intaas markuu sameeyey wuxuu ku daray haddana dhaaruu ku adkeeyey dhaaruu ku adkeeyey waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin wuxuu ugu dhaartay inuu ka mid yahay kuwa ugu naseexaynayo wallaahi naseexayga ee cadownimo igama aha ee geedkan cuna qisadana faahfaahsan dibay noogu imaan doontaa in badan waa lasoo celcelin doona ilaa toddoba suuradood ayaa lagu soo celceliyey qisada wuu u dhaartay wallaahi waa idin naseexayn oo naseexaan ula jeedaa geedkan waa geed boqortooyo waa geedka khuldigaa la yidhaha waa lagu waari nabiyullaahi aadam marka geedkii wuu cunay markuu cunay waxaa la yidhaahaa wuxuu ewel ku degnaa dhar aad u qurux badan oo dharkii jannada ah waxaa ka haaday dharkii dharkiyaa ka haaday waa cibro isaga lagu cibro siinaayo maadaama geedkii wuu dhadhamiyey dharkiyaa ka haaday wadafiqaa yaktifaani calayhimaa min waraqi iljanna waxay guda galeen jannada caleemaheeda inay isku dhadhejiyaan marka caleentan soo goy isku dhaji caleen inay wax asturayso saasay guda galeen caleemihii ay isku dhadhejinayaan arrimahaas markuu isugu daray waxaa dhacday geedkii nabiyullaahi aadam inuu cunay markaasna sidaas uu ku simbirixiyey simbirixadaas uu ku riday shaydaankii nabiyullaahi aadam iyo xawaa marka waxa weeye ambiyada ilaahay ma caasisaa la yidhi ambiyada ilaahay ma caasiyaan dembina kama dhacaan dee nabiyullaahi aadam muxuu ilaahay u caasiyey marka oo dembigana uga dhacay waxaa la leeyahay halmaan uu u sameeyey arrinka halmaan waa halmaansanaa ee kas hadduu og yahay geedkani inuu yahay geedkii laga nahyey oo xaaraamtaa hadduu og yahay ilahay kuma casiya ilahay kuma casiya nisyaanu u sameeyey fanasiya walam najid lahu cazma ayaa ilahay meel kale ku leeyahay wuu halmaamay nebi aadam halmaanu sameeyey ee malaa'igta ilaahay si ula kaca dembi uma sameeyaan dembi uma sameeyaan si ula kaca maxaa yeele nebi ilaahay oo sharaf leh oo qiimihiisa leh oo karaamadiisa leh marka nisyaankaasaa ku dhacay maxaa yeele waxaad ka fahmi dhaartan faraha badanuu shaydaanku u maray iyo waxyaalaha magacyadii uu bedelay saasaad ka fahmi shaydaanku saasuu u simbirixiyey anhaa damiirka waxaa loo celin jannadii ama waxaa u celin shajarada shaydaanki wuu simbi